gaari lagu sheegay inuu ahaa ee braada ayaa halkan rabay inuu markaas si xooga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqaynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan markaana gaariga wuu isqarxiyey waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey saddex askariya oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayey inay istaajiyaan ee gaarigaasi guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay oo dhaawaciisa fudud yahay meeshan waxaa ku yaala dugsi qur'aan nasiib wanaag ardaydiioo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay ilaahay ayaa ka badbaadiyey ilaahay ayaana lemahaddaasi inta ilaa iyo hadda la og yahay waa intaas baaritaan ayaa socda ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan iyo in kale meesha waad u jeeddaan burbur ayaa ka dhacay meelahan oo dhan waa ay burbureen waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen marka isbitaallada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen